bismi illaahi raxmaan iraxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa barta internetka ceegaag dotcom maanta waxaa ceegaag marti inoogu ah xasan baqo oo ka mid ah rugcadaaga ama dhallinyarada u dhalay rugcadaaga reer waamood xasan baqo wuxuu warbixin siin doonaa melo cusub oo ka aas-aasay dhinaca iyo jubbooyinka xasan baqow kusoo dhawow ceegaag walaal xuseen waa mahadsan tahay waa xasan baqow sidaad u sheegtay waxaan rabaa inaan warbixin yarkaas iyo ceebta ee magaaladaas u jirta kismaayo afartan iyo laba kilomitr magaceedana uu yahay kooyaami kundeeq ee aanan rabno in aan dejino ka koonfurtaa dege ee oo ay maalgashanayaan dadka ma artay qurba joogta dhulbahante
xasan maxaa kalifay in dhaalo dadka qurba joogta ah ay maalgashadaan magaalada inay dadka qurba joogta maalgashadaan walaal xuseen waxaa kalifay xaladaha iyo marxaladooyinka waddanka ka jira darteed in maaragtay deegaanka cusub ay maalgashadaan dadka qurba ah arrinkaasna markii aan u bandhignay dadka qurba joogta ahaa aad bay usoo dhaweeyeen oo way la dhaceen meel alla meeshay joogaanba maraykanka iyo dhaha kale ee yurubtaba xasan haddaba magaaladan dadka qurbajoogtii magaalo ay feel good wax la yidhaahdo un ay isaga samaysanayaanba mise waa magaalo ay diyaar u yihiin maaragtay inay maalgashadaan walaal xuseen waa mahadsan tahay su-aashaas haddaan ka jawaabo waxaa waxay dadka qurba joogta ah waxay doonayaan inay maalgashadaan oo weliba dadka qaar waxay leeyihiinba retireka annaga iyo meesha aan nolosheena dambe aan ku maaragtay noolaan doono halkaasay noqonaysaa dad ilaa iyo soddon tiradooda dhan hadda maaragtay lacagihii waaba ka haynaaba waa diyaar waxau leeyihiin mar meeshii un aan maaragtay lacagta haddii aan dirsanno aan waan aad baan u maalgashanaynaa oo waan degaynaa
adigu ma dad gaara oo iska socdaad tihiin adigu shaksi ahaan maxaad ka tahay arrintan walaal anigu markii aan arrinkan u ololeeyey oo aan fikro badan aan dadka usoo bandhigay waxay ii doorteen inaan arrinkii hogaamiyo oo leader u noqdo guddoomiye u noqdo rag laba ah oo aan saaxiibo nahayna oo ayagana aad arrinkan igala shaqeeyeyna way ila shaqeeyaan oo way ila shaqeeyaan haddaba magacyadooda cali darwiish iyo ha faysal cabdigaas oo faysalna ku nool yahay gobolka ohio columbus oo wakiil nooga yahay dadka qurba joogta ah xalina uu hadda jikaaka ku nool yahay laakiin uu wakiil nooga yahay gobolka marsoota ee soomaalidu aad u degan tahay xasan waxaynu ognahay in arrintan ay hore isugu dayeen rag baalqabeena ah oo kasoo jeeda gobolada jubbooyinka hoose asal ahaana ka yimid s s c haddaba maxaad is leedahay arrintan idinku waad ku sakartiin walaa xuseen waa mahadsan tahay arrinkan anigu waxaan qabaa ama aan aaminsanahayba inaan ku guulaysanayno oo aan ka midha dhalinayno maadaama aan samaynay dad yar oo kooban oo taya leh oo isku duuban gudahana waxaan ka samaynay guddiga fulinta guddi loo yaqaano ilaa sagaal nin dhan halkana waxaan waxaa ka jira guddi iyana saddex ah oo taakuleynta la dhaho oo dadka maarata qurba joogta ah hadba xaaladda meeshay maraysay iyo waxa uu soo gudbiyo ay maaragtay ay bixinayaanna ka qaado marka arrinkan anigu waxaan aad ugu rajawan yahay inuu midho dhalo oo najaxo oo meel ay noqoto lagu soo hirto dadka qurba joogta ah maadaama xeebna ay tahay xagga berigana ay ku wanaagsan tahay human resist badanna ay leedahay oo natural ah marka waxaan aad ugu rajawan yahay in arrinka guulaysto oo najaxo daba xasan in fursadan qaaliga ah ee maanta waraysigan kaaga qaadano maxaad usoo gudbinaysaa dadweynaha ku dhegaysanaya maaad ku gubaabinaysaa walaal anigu waxaan arrinkan maaragtay dadweynaha meel alle meeshay joogaan bay arrinkan danaynayo in maaragtay ay ka qayb qaataan qon laheyd maaragtay fikir qof ku biiriyo qof dhaqaale ku biiriyo qof xoog ku biiriya in maaragtay ay si maaragtay xoogan oo maaragtay dadaal iyo kartambaarsan ay ka qayb qaataan wixii maaragtay ama qofkii arrinkaa danaynayo xeebtaas iyo dhulkaas cusub inay igala soo xiriiraan aniga way ila soo xiriiri karaan oo ku nool gobolkan boston massachusetts waxay kaloola xiriiri karaan faysal cabdigaas oo joogo gobolka ohio columbus waxay kaloola xiriiri karaan cali darwish oo joogo ohio waxaanan maaragtay arrinkaas insha allahu tacaala rajaynaynaa in arrin maaragtay ballaaran oo aad barnaamij weyn oo dabadhe inuu noqdo arrinkan walaal waa arrin hooshiisu haddu ay bilaabatay oo ay socoto ciddii maaragtay aad danaynaysa arrinkaasna in si dhaqsiya ay noola soo xiriiraan oo maaragtay teleefanadaanada iyo maaragtay iyo meel alle meeshii ay maaraba inagala soo xiriiraan kaasi waxa uu ahaa xasan baqow oo warbixin yaroo kooban inaga siiyey magaalada cusub ee laga yeegleelay koonfurta soomaaliya siiba gobolka jubbada hoose oo magaceeda lamagaceeda la yidhaahdo kooyaame kundeeqa sidaa iyo isbaqal dambe oo xiisa leh